bishii disembar sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii kadib dhacdooyin ka dhan ah nacaybka meelo badan oo adduunka ka mid a golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu meel mariyey qaraar lagu cambaaraynayo dhammaan muuqaalada iyo dhaqamada nacaybka midab diin iyo qaran sida ku xadgudubka axdiga qaramada midoobay iyo weliba baaqa caalamiga xuquuqda aadanaha oo loogu baaqayo dowladaha dhammaan gobollada in ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago dhammaan muujinta nacaybka midab diin iyo mid qaran golaha dhaqaalaha iyo bulshada ayaa raacay tan kadib markii ay soo diyaariyeen qaraar ku saabsan astaamaha midab kala sooca iyo weliba u dulqaad la-aanta qaran iyo weliba mid diimeed iyaga oo ugu baaqaya dowladaha in ay bulshada ka wacyigeliyaan dulqaad la-aanta iyo kala noqoshada sharciyada kala sooca waqti la-aanta ayaana tan ka hor istaagtay in uu tixgeliyo golaha guud sanadkii kun iyo sagaal boqol kow iyo lixdankii intii lagu guda jiray dooda hore ee qaraarkan dowladaha afrikaanka ah ee ay hogaaminayaan jamhuuriyadda bartamaha africa jad geni cotid ivor cost mali iyo mauritania waxa ay ku riixeen ficil dheeri ah oo ku saabsan arrinta qaab caalami ah heshiis ka dhan ah takoorka midabtakoorka qodobka afaraad oo dembi ka dhigaya kicinta midabtakoorka ayaa sidoo kale muran waxa uu ka taagnaa marxaladii qoritaanka doodii ugu horreysay waxaa jiray laba qabyo mid maraykanku soo bandhigay midna sofiyeti iyo buland maraykanka oo ay taageerto boqortooyada ingiriiska wuxuu soo jeediyey in keliya kicinta taas oo markaasi ka dhalanaysa ama laga yaabo in ay keento rabshado ay tahay in la mamnuuco halka midoogii sofiyeti ay doonayeen inay mamnuucaan oo kala diraan cunsuriyadda fajiistaha iyo urur kasta oo kale oo isagoo markaasi ku dhaqma ama kiciya midab kala sooca waddamada waqooyiga yurub waxay soo jeediyeen tanaasulkaas oo qodobka ah tixigelinta saxda ah ee xuquuqda baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha lagu daray in la tixgeliyo markii dembi laga dhigayo hadallada nacaybka ku salaysan qoraalka qabyaha ah ee markaasi ku saabsan ciribtirka dhammaan noocyada haybsooca midabtakoorka waxaa ansixiyey golaha guud labaatankii nofembar sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo saddexdii isla maalintaasi golaha guud waxa uu ku baaqay golaha dhaqaalaha iyo bulshada iyo weliba guddiga xuquuqda aadanaha in ay iyagu markaasi ka dhigaan samaynta heshiis mawduucan ah mudnaan buuxda mid leh qabyo qoraalka ayaa la dhammaystiray bartamihii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii laakiin dib u dhaca ku yimid golaha guud waxa uu ka dhignaa inaan la qaadan karin sanadkaasi ugu dambayntii waxaa la qaatay kow iyo labaatankii disembar sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii haddaba haddii aan eegno guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan axmed ayaa ka waramaysa doorka dhallinyarada ayagu markaasi ka qaadan karaan sidii looga hortegi lahaa arrinta ku saabsan takoorka dhalinyar ahaan shabeellaha dhexe waxaan markasta wacyigelin aan ka sameynaa in ay dhalinyarada iska koorin oo qof hebel waxaa waaye dad liito waaye qof hebel saan waaye inaan lees liidin oo dhalinyarada ay noqdaan dhalinyaro bilaa takoor la-aan oo ilaha waxbarasho hadday isla joogaan hadday meel shaqo isla joogaan hadday kubad isla ciyaarayaan dhinac kastaba waxaan wacyigelinaan ka samaynaa oo labadii diba mar ah inaysan dhalinyarada sameynin inay iska koorin marka kaalin weynaana arrinkaas dhalinyaradana markasta way ka shaqeeyaan oo oo markastaba markaan wacyigelintiisa oo waxay qaataan inaan layska koorin oo arrintaas deegaanada shabeellada dhexe oo dhan maxaa waaye
axmed xasan oo ka mid ah waxgaradka magaalada jowhar ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto sidii markaasi loo dardargelin lahaa in la joojiyo takoorka bulshada dhexdeeda anugu dad muslimaan nahay soomaaliyaan nahay waxaan mataqaanaa ummadda u sheegayaa oo in mataqaanaa layska daayo wax la yidhaahdo takoorka oo noocyadan hore u soo sheega u kala baxa xagga midib ha ahaado xagga farsamo qofka u bartay ha ahaado marka farsamada ninka lagu takoorayo waa wax loo midi inuu tumo waa loo baahan yahay kob inuu sameeyo waa loo baahan yahay weel inuu xiga wadaan inuu mataqaana ceelka biyaha looga soo basaa sameeyo waa loo baahan yahay war adiga waxaad u baahan tahay sidaad mataqaanaa qofka kuu sameeyahay aad ugu takoonay war adiga nin kula dhashay midabkiisa sidaad ugu takoonaysa war adiga mataqaanaa nimadka tun weyn tahay inaad mataqaanaa u yasto habta koornimo aad u yasto meesha kuma jirto walaalayaal anigu dad muslim baan nahay diintayna lukuma laha aadan iyo xaawanka nimid dadku waa isku mid ugu dambayntiina sheekh cabdulqaadir maxamed oo ka mid ah culimaudiinka magaalada jowhar ayaa waxa uu sharaxayaa waxa ay diinta islaamku ka qabto takoorka diinta islaamka horta ma qabto inaa qof macnaa la xaqiro ama nin ha ahaado ama naag ha ahaato ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhahda ya ayuha aladiina aamanu laa yaskar qoomin min qoomin wer ilahi subxaana watacaala macnaha qoom qoom kale ma xaqiri karo ninna nin ma xaqiri karo naagna naag ma xaqiri karto ilahi subxaana watacaala ummadan sideedii hore waxayba kasoo asalantay abka aadan iyo awoota hawa ay kasoo asalmeen waa shaqsi laba shaqsi ayuu ilaahay macnaha kasoo abuuray ummadan hadda taagan kow iyo labaatanka bisha maarso sanad kasta dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta la dagaalanka takoorka iyada oo sanadkanna ay ku soo beegmayso xilli caalamka mar kale uu wajahayo mawjadaha xanuunka covid sagaal iyo toban oo dunida aafeeyey
ilemaan madowne maydhaanka yurub iyo mamaareyka baana ilemaan madowne maydhaanka yurub iyo mamaareyka baana